la ciseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
kulan wacan dhegaystayaal waa arbaco afarta bisha saddexaad sanadka labada kun iyo lix iyo labaatanka waxaad kusoo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aan uga hadli doono mowduuc ku saabsan sidee kor loogu qaadi karaa wacyigelinta caafimaadka maskaxda iyo bixinta hagitaan iyadoo loo marayo barnaamijyada raadiyaha iyo baraha bulshada barnaamijkan waxaad ka dhagaysanaysaan radio ramaas waxaana soo jeedinaya anigoo salaad muuse mahad salaasin galeera
ha la ciseeyo ururka caafimaadka barnaamijkeena gaarka ah waxaa marti inooga ah doctoor ku takhasusay caafimaadka dhimirka iyo neerfaha kana howlgala isbitaalka maambile ee magaalada kismaayo doctor cabdicasiis maxamed faarax ku magac dheer doctor maambile
ururka caafimaadka barnaamijkan waxaa fulinaya juba foundation waxaana maalgelinaya american friend service community inta wareysiga aan guda gelin marka hore aan in yar ka taabano mowduuca barnaamijka caafimaadka maskaxdu waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah caafimaadka guud iyo fayaqabka qofka waxay saameysaa sida qofka u fikiro u dareemo una dhaqmo dad badan ayaa la kulma caqabado la xiriira caafimaadka maskaxda sida walwalka murugada walwalka joogtada ah dhaawaca maskaxeed iyo murugada khasaaraha iminkana waxaan soo dhoweynayaa martida barnaamijka doctor cabdicasiis maxamed faarax doctor maambile soo dhawow doctor cabdicasiis kusoo dhawow barnaamijkeena gaarka doctor cabdicasiis sidee loo kordhin karaa wacyigelinta caafimaadka maskaxda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowahay waanad ku mahadsantihiin radio ramaas hawsh fiican aad u haysaan bulshadeenna runtii caafimaadka maskaxda oo maanta uu topic ku saabsan yahay waa caafimaadka maskaxdeenu muhiim buu yahay sida xubnaha kale ee jirka maskaxduna waa waxay ka mid tahay xubnaha jirkeenna sida uu beerka u jirado u jiran karo qofka sonkor ugu dhici karto dhikar ayaa waxa ugu dhici karta maskaxdana kuga jiran karaa jiro uga dhici kartaa mental disorders baa la dhahaa mental disorders waxa weeyaan waxa weeyaan waxa qofka uu su-aasha koowaad haddaan ka jawaabo sidee loo kordhin karaa wacyigelinta caafimaadka maskaxda marka horeba ma jiri karo caafimaad jireed hadduusan jirin caafimaad maskaxeed waxaana loo kordhin karaa wacyigelintiisa iyadoo la isticmaalayo warbaahinta sida raadiyahan oo kale shaqo fiican bay hayaan qayralahaas iyo raadiyaha tviyada baraha bulshada ayaa wacyigelin laga samaynayaa waxaa la tababarayaa dadka ayaa waxaa la barayaa maaragtay si ay ogaan lahaayeen calaamadaha lagu garto cuduradan maskaxda ayaa la baraya waxaa kaloo la tababari karaa culimadii si ay muxaadarooyin uga jeediyaan masaajidada maadaama dadku dhegeysanayaan iyaga macalimiinta iskoolada odayaasha dhaqanka waxaas ayaa wadankeena loo isticmaali karaa wadan walba wuxuu leeyahay hab gooniya oo wacyigelin loogu sameeyo caafimaadka maskaxda innaga soomaali ahaan maadaama culimadu ay tahay lafdhabarta bulshada oo aada loo dhegeysto masaajidadii muxaadarooyinka ay ugu jeeriyaan culimada ayaa la tababaraya culima marka la tababara culimada ayaa sii gudbinaysa iskoolladana waxaa lagu samayn karaa tababar in ardada la siiyo si maaragtay iyo waalidiinta iyo baa la tababarayaa si iyaguna ay usii tababaraan dadka waa tahay doctor cabdicasiis sidee se loo yareyn karaa takoorka iyo fuquuqa la xiriira caafimaadka maskaxda
runtii bulshadeennu sida bulsho bulshooyinka qaarkood oo kale waa bulsho maaragtay qofka xanuunsan waxaad arkaysaa reer ay dhowr qof ka xanuunsan yihiin maskaxda oo guriga ku haynaya aan soo saarayn oo si aan dadku ugu caayin marka waa inaan horta ereygan waa inaan la isticmaalin la yidhaahdo waalida qofka waa xanuunsan karaa laakiin micnaha maskaxdu ka xanuunsan karaa waxaa ku dara waxaa ku ku dhici karaa jirooyin maskaxeed sida walwalka murugada iyo walbahaarka maxaa la dhahaa iyo cudurada kaleo maskaxda ku dhaca ayaa ku dhici kara qofka laakiin micneheeda maaha inuu waalan yahay inaan lagu qofka lagu faquuqin oon loogu yeerin waa waalan yahay waa muhiim waalidkana waa muhiim qofku markuu qofka xanuunsan waa in la siiyaa la dhegeystaa oo dhegeysiga waa muhiim marka waa tahay weli barnaamijkeena gaarka ah ayaad dhegeysanaysaan qeybihiisii hore ayaynu ku guda jirnaa dhegeystayaal si idinkaad qeyb ugu noqotaan barnaamijka waxaad soo wici kartaan lambarka idaacadda oo ah eber lix hal afar labaatan toban iyo sideed sagaashan iyo sideed mowduuca ama qodobka aan ka hadleyno maanta waxa uu yahay sidee kor looga qaadi karaa wacyigelinta caafimaadka maskaxda iyo bixinta hagitaan iyadoo loo marayo barnaamijyada raadiyaha iyo baraha bulshada sidoo kale dhegeystayaal waxaad fariin gaaban kusoo diri kartaan lambarka gaaban oo ah labaatan iyo kow afartan iyo sideed waana firii waa tahay markaana waxaan dib ugu laabanayaa martida barnaamijka doctor cabdicasiis sidee dadka ku aqoonsan karaan calaamadaha iyo dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda
waa mahadsan tahay salaad waxay ku aqoonsan karaan haddii ay ku arkaan qofka ama isagoo isku arko isbedel ku yimaada xabka fikirkiisa xabka dareenkiisa ama xabdhaqankiisa kaasoo socda laba usbuuc iyo wixii ka badan kaasoo saameynaya sheeqadiisa waxbarashadiisa iyo habladhaqanka bulshada waxay ogaanayaan maaragtay inuu yahay jiro bilowgeed marka waa inay qofka ku waaniyaan inuu la xiriidho dhakhtar ku takhasusay cilmi nafsiga ama cudurada maskaxda ku takhasusay sida doctor mambil oo kale
doctore sidee loo taageeraa dadka ay dhibaatadu saameysay xagga maskaxda waxa weeyaan marka ugu horreysaba waxa weeyaan taageerada ugu horreysa waxa weeya in la dhegeystaa waa in kalsooni loo muujiyaa waa in loo xafidaa sirtooda iyo axwaashooda marka waa in confidentiality qofka dhegeysa qofka aad wareysa aad wareysanaysaa sirta kuu sheego waa inaad waa inaad waxajisaa waxaan waa inuun kalsooni kugu qabaa inaad waxajinaysid marka waa inayna dhegaysataa marka waxa weeyaan di kalsooni ay bulshada iyo dhakhaatiirtu helaan sidee dadka ku aqoonsan karaan calaamadaha iyo dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda waa mahadsan tahay salaad waxay ku aqoonsan karaan haddii ay ku arkaan qofka ama isagoo isku arko isbedel ku yimaada xabka fikirkiisa xabka dareenkiisa ama xabdhaqankiisa kaasoo socda laba usbuuc iyo wixii ka badan kaasoo saameynaya sheeqadiisa waxbarashadiisa iyo habladhaqanka bulshada waxay ogaanayaan maaragtay inuu yahay jiro bilowgeed marka waa inay qofka ku waaniyaan inuu la xiriidho dhakhtar ku takhasusay cilmi nafsiga ama cudurrada maskaxda doctor sidee loo taageeraa dadka ay dhibaatadu saameysay xagga maskaxda waxa weeyaan marka ugu horeysaba waxa weeyaan taageerada ugu horeysa waxa weeye in la dhegaystaa waa in kalsooni loo muujiyaa waa in loo xafidaa sirtooda iyo axwaashooda marka waa in confidentiality qofka dhegeysa aad wareysanaysaa sirta kuu sheega waa inaad waa inaad u xajisaa waxaan waa inuun kalsooni kugu qabaa inaad u xajinaysid marka waa inayna dhegeysataa marka waxa weeyaan si kalsooni ay bulshada iyo dhakhaatiirtu helaan doctore qaabkee lagu dhiirigelin karaa dadka inay raadsadaan caawinaad xirfadeed waxaa lagu dhiirigelin karaa marka hore marka sida dhaqanka ah soomaalidu maaragtay marka ugu horeysa uma tagaan dhakhtarka ku takhasusay waxay u tagaan dhakhtarka guud ee caafimaadka sida general g b-ga ama waxay u tagayaan culimada u tagaan marka waxoogaa xanuun u dareemaya sidaa dareed waxaa laga rabaa dadkaas inay u rafargareeyaan ama u diraan dhakhtarka cilmi nafsiga ama dhakhtarka ku takhasusay cudurada dhimirka iyo neerfaha marka waxa weeye dhakhtarkana waxaa laga rabaa si uu ugu yimaadaan bukaanadu waa in uu sirtooda u xafido waa inuusan ku ceebayn jiradooda kalsooni waa inuu ka abuuraa isaga iyo bukaankiisa waa inna dadkuna ogaadaan in cuduradan maskaxdu ay yihiin kuwa la daweyn karo sida sokorta dhikarka kuwaasoo kale ay la mid yihiin cudurada maskaxdu waa inaan la isticmaalin uusan dhakhtarka iyo qofka kaleba uusan isticmaalin ereya khaldan sida waa waalan yahay iyo waali iyo wax lama isticmaalo waayo waxaa muhiim ah in la tababaro culimada dadka isimada macalimiinta iskoolada si maarata iyaguna dadka uu sii tababaraan wacyigelin u siiyaan sidaasoo kale waa muhiim baraha bulshada iyo raadiyaha ee tv-ga iyo in looga hadlo si caadi ay dadku u fahmaan in cudurkaana la mid yahay sonkorta dhikarka t b-da cudurada aynu naqaano oo jirka maadaama ay maskaxda ka mid tahay xubin ka mid a tahay jirkeen doctor sidee loo taageeraa qof la tacaalaya dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa loo taageeraa qofka la qofka waxaa loo taageeraa la dhibaataysan caafimaadka maskaxda dhowr nooc waxaa lagu daweyn karaa daawo oo sida daawooyinka caadigaah oo dhakhaatiirtu qorto daaway leedahay oo way ku raystaan dadku waxaa kaloo jira tog terabiga waxaa la dhaho baa jira ama counseling ama psychotherapy waxaa la dhaho oo ah hadal ku daweyn maandayid waxaa la dhaho oo qofkii aad talooyin siinaysid tababarid siinaysid marka qofkii maarata talooyinkaasu qaadanaya uu ku fiicnaanaya haddii kalese waxaad loo diraysaa dhakhtar ku takhasusay sida doctor mambilo kale ayaad u diraysaa daawooyin buu u qoraya uu qaadanaya sida maarata looga bogsado cudurada dhiikarka hay-adda juba foundation waxa ay leedahay xarun tababar oo ku taala xaafadda midnimo new kismaayo halkaas oo lagu bixiyo tababaro xirfadeed sida qurxinta timaha saalon cilaansaar nidaamyada tubooyinka tubeyste iyo kombyuutarka xarunta sidoo kale waxaa ka howlgala lataliye nafsiyeed la taliye nafsiyeed oo bixiya kulamo la talin iyo taageero nafsiyeed wixii faahfaahin ah la xiriir lambarka gaaban labo hal afar sideed dhegaystayaal halkaa aan uga gudubno mowduuca waraysiga koobnaa oo uu maanta marti inooga ahaa barnaamijka doctor cabdicasiis maxamed faarax doctor mambile haddaba in yar oo warbixin oo barnaamijka la xidhiidha aan dib ugu laabano fahamka caafimaadka maskaxda caafimaadka maskaxdu waa xaaladda fayaqabka dareenka maskaxda iyo xiriirka bulshada ee qofka waxay ka caawisaa qofka inuu la tacaalo walbahaarka ilaaliyo xiriir wanaagsan islamarkaana si wanaagsan uga shaqeeyo nolol maalmeedkiisa caqabadaha caafimaadka maskaxda ee caanka ah welwel murugo welwel joogto ah daawac maskaxeeda murugada khasaaraha calaamadaha dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda murugo joogto ah ka fogaanshaha hadal kale isbeddel ku yimaada hurdada ama cuntada luminta xiisaha waxyaabihii hore loo jeclaa dhibaato ku timaada foojignaanta ama diiradda sababaha iyo waxyaabaha khatarta kordhiya dhaawac iyo rabshado khasaaro iyo dhibaatooyin nololeed dhibaatooyin qoys kelinimo iyo go-doon bulsho cuduro dabadheeraada isticmaalka muqaadaraadka ama maanduuryaha taageero dareen dhegayso adigoon xukumin u muuji faham iyo naxariis noqo qof u dulqaata wax walba oo caafimaadkaada dejinaya taageero ficil ah ku dhiirigelin uu raadsado caawimaad xirfadeed la xiriir oo la soco xaaladiisa ka caawi inuu helo adeegyada la heli karo waxa laga fogaado ha eedayn ama ha dhaleecayn ha iska indhatirin dareenkiisa ha go-doomin ama ha ka fogaan waa tahay weli barnaamijkeena gaarka ah ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaanaya warbaahinta raadiyo ramaas muujada f m dherarkeedu yahay siddeetan iyo sagaal dhibic toddobo magaalada kismaayo iyo deegaanada ay ku gidaaman tahay haddaba qodobkeena waxa uu leeyahay sidee kor loogu qaadi karaa wacyigelinta caafimaadka maskaxda iyo bixinta hagitaan iyadoo loo marayo barnaamijyada raadiyaha iyo baraha bulshada waxaad soo beegsan kartaan si aad barnaamijka inoogala qayb qaadataan fura afar labaatan toban iyo sideed sagaashan iyo sideed fura afar labaatan toban iyo sideed sagaashan iyo sideed ayaad dhegaystayaal la soo beegsan kartaan halo asalaamu calaykum alaam waraxmatullah taala barakaatu soo dhowow dhegaysta magacaaga iyo goobtaa naga soo wacaysid maxamed nuur xasan gulway haye sidee kula tahay kor een looga qaadi karaa wacyigelinta caafimaadka maskaxda iyo bixinta hagidda iyadoo loo marayo barnaamijyada raadiyaha iyo baraha bulshada muhiimada kuwaad waxaa wacyigelin in la bixiyo ballaaran muqaadaraadkana loola dagaalamo lamada haddii la xakameeyo inta kale waa aad baa looga gulaysan karaa waa filayaa waa tahay
asalaamu calaykum waraxmatullah aad baan kaaga mahadcelinayaa saaxiib sare sida quruxda badan ee aad barnaamijka inoogala qayb qaadatay iyo fikirkaaga saliimka ee aada caawa nala wadaagtay dhegaystayaashu si ay barnaamijkani qayb noogala noqdaan waxay soo beegsan karaan fura afar labaatan toban iyo sideed sagaashan iyo sideed sidoo kale lambarka gaaban waa labaatan iyo kow afartan iyo sideed oo si lacag la-aan ah waa labaatan iyo kow afartan iyo sideed oo si lacag la-aan ah fura afar labaatan toban iyo sideed sagaashan iyo sideedna waa lambarka idaacadda sidee kor looga qaadi karaa wacyigelinta caafimaadka maskaxda iyo bixinta hagitaan iyadoo loo marayo barnaamijyada raadiyaha iyo baraha bulshada fura afar labaatan toban iyo sideed sagaashan iyo sideed halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam waraxmatullah soo dhowow dhegaysta magacaaga iyo goobtaa naga soo beegsanaysid walaal cabdiraxmaan alidha xaafadda farjana ayaa ka soo hadlaya waa tahay cabdiraxmaan oo een, barnaamijka eh, ma la socotay
aad iyo aadaa ula socdaa mawduuca aad iyo aadaa ula socdaa waxa waaye haye sidee dhibaatada kula ugu- tahay dhibaatada ugu weyn iyo saameynta ugu weyn oo keenaysa waxa waaye waa muqaadiraadda waaye ha ahaatee een, dadka sideeda banaanba maanduuriyaha dhibaato u keensa mogtee waan gartay
shayga waa waxawaa maadada ugu koowaad laga qaban karo waa waxawaa maanduuriyahaas in la qabto haye kaliyan ahaan dadka waxa waalaayo mase wax dhibaatada u keenayo waxaas waaye Mhm.
marka een, awalanba waxaa la rabaa taas in lala tacaalo oo wacyigelinta Mhm.
a- aad iyo aad loo qabto
aad baan kaaga mahadcelinayaa cabdiraxmaan sida quruxda badan ee aad barnaamijka inoogala qayb qaadatay dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka ayaanu isla maraynaa
ururka caafimaadka caruur iyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynaynin oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka caruur iyo ciroole waa tahay barnaamijkeena gaarka eenu kaga hadlayno arrimaha caafimaadka maskaxda ee ayaad ka dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaanu isla maraynaa aniguna waa saaxiibkii salasingilar barnaamijka waanu idin daadiheynayaa barnaamijka waxaad ka dhegaysanaysaan warbaahinta raadiyo ramaas haddii aan mar kale idinkugu celiyo qodobka barnaamijka aynu ku faaqidayno sidee kor looga qaadi karaa wacyigelinta caafimaadka maskaxda iyo bixinta hagitaan iyadoo loo marayo barnaamijyada raadiyaha iyo baraha bulshada dhegaystaha qadka ku jira haddii aan u baaqo halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat soo dhowow magacaagii goobtaa naga soo beegsanaysa magacii waa ukargaashaan magaalada kismaayo haye gaashaan eh, aad baa kuu soo dhaweynayaa bar- barnaamijka haddii aad la soctay gudigal
barnaamijka waa la socdee barnaamijkan waxaa kor looga qaadi karaa in laga wacyigeliyo bulshada haye dadka dhalinyarta maandooriyaha isticmaalaan laga reebo Mhm.
dowladda ay tilaabo sharci ka qaado waan gartay oo dareenyada joogtada la fadiyo waa tahay
marka waa in maxaa lihi jire dadka laga wacyigeliyo ina oo daroogada ay maskaxda waxyeeleynayso Mhm.
waa in maxaa lihi jire dadka oo mar kastaba la xasuusiyo inuu inuu caafimaadka shay muhiim u yahay waa tahay aad buu u mahadsan yahay dhegaystahaasi sida quruxda badan ee uu barnaamijka inoogala qayb qaatay guntii iyo gebagabada barnaamijka ayaanu isla maraynaa saaxiibayaal saaxiibkii singler ayaa barnaamijkan quruxda badan caawa idiin tabinayaa radio ramaasna waa aad naga dhegaysanaysaan lambarka gaaban labaatan iyo ko afartan iyo sideed si lacag la-aan ah ayaad markaasi ku beegsan kartaa labaatan iyo ko afartan iyo sideed gabagabada barnaamijka ayaanu isla maraynaa saaxiibayaal qodobkuna waxa uu leeyahay sidee kor loogu qaadi karaa wacyigelinta caafimaadka maskaxda iyo bixinta hagitaan iyadoo loo marayo barnaamijyada raadiyaha iyo baraha bulshada furaafar labaatan toban iyo sideed sagaashan iyo sideed oo lambarka idaacadda ramaas ah ayaad soo beegsan kartaa dhegayste si aad barnaamijka inoogala qayb qaadato sidoo kale lambarka gaawan fariintaada inooga soo dir labaatan iyo kow afartan iyo sideed fariintana wax lacag ah kaama go-ayso waa lacag la-aan labaatan iyo kow afartan iyo sideed lambarka gaaban waa labaatan iyo kow afartan iyo sideed gebagabada barnaamijka ayaanu isla maraynaa bal iminkaan ayagoo dhanka iyo saaxiibada fariimaha gaaban ina soo gaarsiinayaa dhegaystahan waxa uu yidhi asalaamu calaykum magacaygu waa maryan xaafadduna waa farjano anigu waxaan ku talin lahaa buu yidhi dhegaystahani in wacyigelinta la joogteeyo mar walbana een, markaasi uu yidhi aan way soo kala go'day fariintaasi dhegaystaha xiga waxa uu yidhi magacaygu waa cali jaamac maxamed xaafadduna waa majaango buu yidhi anigu waxaan markaasi ku talin lahaa in aan la fuquuqin buu yidhi dadka een, eh, xanuunada dhimirka qaba waa in markaasi lala tacaalaa xaaladahoodii caafimaadda dhegaystaha saddexaadna waxa uu yidhi magacaygu waa cabdi alasow oo godka dhuxusha fariinta ka soo diraya ayuu yidhi waxa uu yidhi anigu waxaan qabaa in la joogteeyo wacyigelinta haddii ay ahaan lahayd baraha bulshada sida t v telefishinada ayuu yidhi iyo idaacadaha intuba gebagabada barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal fariimihiina gaaban waxaad inooga soo diri kartaan lambarka gaaban labaatan iyo kow afartan iyo sideed lambarka wicitaanka waa lambarka idaacadda kura afar labaatan toban iyo sideed sagaashan iyo sideed soo beegso lambarka idaacadda oo kura afar labaatan toban iyo sideed sagaashan iyo sideed
ururka caafimaadka
gebagabada barnaamijka ayaad dhegaysanaysaane saaxiibo ayaa fariimo ina soo gaarsiinayaa haddii aan eego fariintani waxay naga soo gaaraysaa xaafadda dalxiiska waxa uu yidhi dhegaystahani waa maryan buulleh oo dalxiiska idinka soo salaamaysa bahda ramaas bay tidhi anigu waxa waxay ila tahay bay tidhi maryan in aan la fuquuqin dadka dhimirka la' waa in markaasi xanuunada caynkaas ah lagu arkaa dhakhaatiirta lagala tashtaa si markaasi loogu daaweeyo een, daawada markaa iyaga ku habboon bay tidhi ee aan guryaha lagu haysan aad bay u mahadsan tahay maryan ayay ahayd oo dalxiiska ka soo dirtay fariinta sidoo kale waxaa fariin ina soo gaarsiinaya dhegayste waxaana uu yidhi assalaamu calaykum bahda ramaas daadihiyaha barnaamijka aad baa kuu salaamayaa buu yidhi magacaygu waa cali maxamed oo idinka soo eh, salaamaya buu yidhi xaafadda geedkaama dambe buu yidhi dhegaystahaasi waxa uu yidhi anigu waxay ila tahay in la joogteeyo een, waxa uu yidhi in la joogteeyo ayuu yidhi een, in waa tahay dhegeystahaasi fariintiisii waa uu isku soo dardaray Ah, waxaan u gudbayaa dhegeystaha xiga waxa uu yidhi assalaamu calaykum magacaygu waa maryan oo idinka soo beegsanaysa xaafadda guulwade anigu waxay ila tahay in aan la fuquuqin waayo dadka dhimirka la iyaguba xuquuq ay- ayay leeyihiin waa in dadka aan laga midigta koorin oo dadka ayay la mid yihiin xuquuqdoodana markaasi aan la fuquuqin bay tidhi aad baa idin salaamaya ayay tidhi haween wanaagsan gebagabada barnaamijka ayaad dhegaysanaysaana dhegaystayaashuna si ay barnaamijka noogala qayb qaataan waxay soo beegsan karaan fura afar labaatan toban iyo sideed sagaashan iyo sideed lambarka gaabanna waa labaatan iyo kow afartan iyo sideed gunti iyo gunaanudka barnaamijka ayaanu isla maraynaa fura afar labaatan toban iyo sideed sagaashan iyo sideed lambarka gaaban ee fariinta waa labaatan iyo kow afartan iyo sideed oo si lacag la-aan ah fariintaada si bilaash ah ayaad ku soo diri kartaa
ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadku uwaga cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo ururka caafimaadka
waa tahay gebagabada barnaamijka ayaanu isla maraynaa qodobka haddii aan dib idin xusuusiyo waxa uu leeyahay sidee kor looga qaadi karaa wacyigelinta caafimaadka maskaxda iyo bixinta hagitaan iyadoo loo marayo barnaamijyada raadiyaha iyo baraha bulshada sidee kor looga qaadi karaa wacyigelinta caafimaadka maskaxda iyo bixinta hagitaan iyadoo loo marayo barnaamijyada raadiyaha iyo baraha bulshada fura afar labaatan toban iyo sideed sagaashan iyo sideed ayay dhegaystayaashu soo beegsan karaan fura afar labaatan toban iyo sideed sagaashan iyo sideed sidoo kale lambarka gaaban waa labaatan iyo kow afartan iyo sideed oo fariin gaaban aad ku soo diri karto si bilaash ah labaatan iyo kow afartan iyo sideed fariintaada gaaban ayaa aad ku soo diri kartaa weliba si bilaash ah gebagabada barnaamijka ayaanu sila maraynaa gebagabada barnaamijka ayaanu sila maraynaa saaxiibo ayaa fariimo gaabagaaban na soo gaadhsiinayaa haddii aan soo qabto waxa uu yidhi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bahda ramaans aad baan idiin salaamayaa ramadaan kariim ayuu yidhi magacaygu waa cabdijaliil maxamed rabbaani xaafaddana waa godka dhuxusha ayuu yidhi anigu waxa uu yidhi waxaan ku talin lahaa buu yidhi in markaasi aan la soo koobin wacyigelinta lasii joogteeyo weliba isbuucii saddex jeer ilaa afar jeer buu yidhi barnaamijyada idaacadda ay samayso amaba baraha bulshada laga baahiyo dhegeyste ayaa qadka ku jira haddii aan u baaqo halo asalaamu calaykum aad baa uga xumaay dhegeystahaasi leenka ayaa ka heliyey barnaamijka inta uu socdo dib u soo beegso ayaa leeyahay aan soo qabto fariinta xigta dhegeystahani waxa uu yidhi waa maxamuud oo waxaa idinka soo dhegeyste ayaa qadka ku jira halo asalaamu calaykum halo dhegeyste soo dhowow dhegeyste magacaagii goobtaa naga soo beegsanaysa haye halkee naga soo wacaysaa barnaamijka ma la socotay haye sidee ayay kula tahay kor looga qaadi karaa wacyigelinta caafimaadka maskaxda iyo bixinta hagitaan iyadoo loo marayo barnaamijyada raadiyaha iyo baraha bulshada waa tahay aad baad u mahadsantahay aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee aad barnaamijka inoogala qayb qaadatay waan kaaga mahad celinayaa saaxiibayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad weli dhegaysanaysaan fura afar labaatan toban iyo sideed sagaashan iyo sideed
dadkuu uwaga cawdaane midnaan cayrinaynine oo caradeena hala iseeyo dhegeystaha khadka ku jira halo asalaamu calaykum وعليكم السلام soo dhowow dhegeysta magacaaga iyo xaafadaa naga soo wacaysid مقعد ومريم مريم محمد عبد الشيد haye xaafadaa naga soo wacaysaa waa tahay sidee kula tahay kor looga qaadi karaa wacyigelinta caafimaadka maskaxda iyo bixinta hagitaan iyadoo loo marayo barnaamijyada raadiyaha iyo baraha bulshada
inuu wacyigelin badan ay u samayso dhalinyarada dawladda waa tahay aad baan kaaga mahad celinayaa saaxiib sare sida quruxda badan ee aad barnaamijka inoogala qayb qaadatay dhanka iyo fariimaha haddii aan jilaaco dhegistahani waxa uu yidhi waa maxamuud mukhtaar xaafaddana waa calanley buu yidhi waa in dowladdu ay markaasi xil iska saartaa wacyigelinta dhalinyarada maanduuryaha isticmaasha markaasina tallaabo markaasi sharciga waafaqsan laga qaada ayuu yidhi dhegeystahaasi dhegeystaha xiga waxa uu yidhi waa maqtal waa maqtal buu yidhi maxamuud oo fariinta kaaga soo diraya ayuu yidhi dhegeystahani xaafadda sinai ayuu yidhi dowladdu waa in wacyigelin badan iyo markaasi dadaal fara badan ku bixisaa sida markaa looga hortagi lahaa dhalinyarada maanduuriyaha maadaama maanduuriyaha uu sabab u yahay in dhalinyaradu ay dhimirka la'sanaadaan buu yidhi dhegeystahaasi gebagabada barnaamijka ayaanu isla maraynaa saaxiibayaal anigoo singilar ah ayaa barnaamijka idiin tawinayaa raadiyo ramaasna waa idinaga dhegaysanaysaan lambarka raadiyaha ee aad barnaamijka kaga qayb qaadan kartaanna waa fura afar labaatan toban iyo sideed sagaashan iyo sideed lambarka gaaban ee aad fariinta sida bilaashka uga soo diri kartana waa labaatan iyo kow afartan iyo sideed dhegeystaha qadka ku jira halo asalaamu calaykum soo dhowow dhegeysta magacaagii goobtaa naga soo beegsanaysid
xaafadda argada barnaamijka ma la socotay
ragga dhalinyarada maanjoorida isticmaasho inay dowladda awaamir ay ka soo saarto aadka lagu qabsan in tilaabo sharci laga qaado waa tahay aada baad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee aad barnaamijka noogala qayb qaadatay waan kaaga mahadcelinayaa iyoba fikirkaaga saliimka ah ee aadan la wadaag wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo
magacaagii goobtaa naga soo beegsanaysa wala magacayga waa maxamed cabdiqaadir bashiir cali aadan uu ku magac dheer maxamed soo baxay xaafadda geedkaa ma dambe aan kala hadlaya haye barnaamijka mala socotay barnaamij waa la socdaa barnaamijka caafimaadka soomaha aada iyo aada haye sidee kula tahay walaalahana waa wacyigelinta in la badiyo wacyigelinta aad loo badiyo waxaan ma garat waa tahay waka
aad baan kaaga mahadcelinayaa saaxiib sida quruxda badan ee aad barnaamijka noogala qayb qaadatay iyo weliba fikirkaaga saliimka ah gebagabada barnaamijka ayaanu isla maraynaa dhegaystayaal waa tahay waxaan intaa ku soo hakinayaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay mowduuca ku saabsan sidee kor loogu qaadi karaa wacyigelinta caafimaadka maskaxda iyo bixinta hagitaan iyadoo loo marayo barnaamijyada raadiyaha iyo baraha bulshada barnaamijkan waxaad ka dhagaysanayseen raadiyo ramaas waxaana idiin soo jeedinayay anigoo salaad muuse mahad salaad singileer ah barnaamijkaana barnaamijka waxaa marti iigu ahaa barnaamijka intuu socday waxaa marti iigu ahaa doctor cabdicasiis maxamed faarax doctor maambile barnaamijkan gaarka waxaa marti aan iraade barnaamijkan waxaa fulinaya juba foundation waxaana maalgelinayaa american friendly service community barnaamijka kiisa xiga intaynu ku wada kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo hayloobina lambarka gaaban ee barnaamijka labaatan iyo kow afartan iyo sideed oo si bilaasha aad fariimaha gaaban ugu diri karto waa labaatan iyo kow afartan iyo sideed barnaamijka intaa ayuu inooga dhan yahay anigoo singilar ayaa idiin daadihinayay kulanti dambe barnaamijka mid la mid a intaynu ku wada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu amaana allah
ururka caafimaadka